isimada dhaqanka gobolada s s ayaa maanta ka hadlay dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda puntland iyo kuwa maamulka somalilan isimada dhaqanka ayaa ugu baaqay maamulka somalilan inay iskaga baxaan guud ahaan gobolada s s c isimada kulanka ka hadlay ayaa waxay kala ahaayeen garaas saleebaan buraale ow aadan suldaan siciid cismaan cali boqor cabdulaahi axmed cali iyo garaas saleebaan garaad maxamed waxayna dhammaantood isku raaceen taageerada ay u hayaan ciidamada dowladda puntland ee ka wada xoreynta gobolka sool waxaan ka hadlaynaa maanta dhibaatada ka taagan aagga laascaanood laascaanood iyo aaga geeri waxaanu kaga hadlaynaa wax badan oo ay sii maqnayd dowladdii soomaaliya ka dhaxaysay dad aanu walaala nahay derisna nahay waxna aanan wada samaysan waxna aanan ku heshiin oo annaga iyo dhulka yagaba sheeganaya duulaamana soo qaadayay intaa aanu ku dulqaadanaynay kala maarmi la-aanta soomaaliya iyo xidhiidhka soomaaliya iyo soomaaliya mid aan weligeed waxaan mid ahayn aan noqonaynin aanu ku dulqaadanaynay arrinta maanta u dambaysa ee sii socota tukaraq la sii wado laascanood wada xaraysan tahay yaanu ka hadlaynaa waxaanu beesha caalamka u sheegaynaa annagu puntland baanu wax wada dhisannay annagu puntland baanu heshiis gallay sawtii ay noo tiid maha sagaalka dowladood ee reer yurub sawti saxiixana laga qaaday sawti garaad cabdiqani garaad saleebaan garaad abshir suldaan siciid ogaas cabdilaahi ciise sawtii sawtii layidhi sagaalka safaaradood ee reer yurub ee nairobi joogaa ay noo yimaadeen soo kuwii heshiiska yagii iyo qoraalkii iyagoo naga xaqiijinaya inaanu wax la dhisannay oo aanan cid kale wax la dhisan iyadoo nalaga xaqiijinayo soo kuwii garoowe yimid maaha markii cabdilaahi yuusuf lagu doortay garoowe heshiiskana aanu gallay annagu puntland baanu wax la samaysanay laakiin walaalaha yaga waqooyi heshiis kuma nihin lamana aanu heshiin wax walaalnimo iyo soomaalinimo ka sokaysa oo aanu wada gallay ma jirto haddana waxay wadaan waa abyad waana abhinay ilaahay ka baqaanu nidhi walaalaynu nahaanu nidhi duulaanka iyo waxa xaq noogu lahay naga daaya haddaad islaamtii naga baxaanu nidhi waa la soo jiiday waxaanu u sheegaynaa wixa ay qusaysow hawsha maanta laascaanood koonfurta sanaag cayn buu hoodle dadka ay qusaysow reerka maanta ka hadha maanta waxa soconayow qayrkaabaad ka hadhayso reerka maanta dhulbaante kaga baxa ee yidhaahaa anigu cid kale aan taageerayaa kayrkii buu ka hadhayaa taariikhdana wuu ka baxaya waxaanu leenahay walaaladeen iimaankoodii hadduu qabsaday xadeenna waru hayn waxaan jirin gaal baa beri sida tan yidhi oo iska celinaynaa yeenan kala hadhin yaanan u kala bixin ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa reerkii dhulbahante ee maanta talada dhulbahante ka leexdow cawaaqib xun waa in ilaahay kula kulmiya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin hadalkaa suldaanku yidhi waa waa dhan yahay runtii haddaanu nahay simada sool sanaag iyo cayn waxaanu caddaynay oo hore u caddaynay oo mar walba caddaynay oo haddaanu caddaynaynaa inaanaan somalilan dowlad la lahayn wax heshiisa la gelin waxaan soomaalinimo ahayn ayaa naga dhaxan iyo islaamnimo iyo derisnimo waxay dalkayaga ugu soo duuleen oo isaga soo galeen oo intaasoo sannadood ku joogeen waa waxaanu diidaynay dagaal na dhex mara oo dhiig uu qulqulo waxay kaliftay inkaarayaashii laga soo qaaday gabiley dukarag la keenay waxaanu la yaabsanay waxay rabaan waxaanu la yaabsanay waxay sheeganayaan waxaanu la yaabsannahay annaga idin xukunno annagaad naga mid tihiin dowladda iyadana waad ku khasbantihiin haddaad diiddaanna waa idin laynaynaa qarnigii koob iyo labaatanaad baa lagu jiraa adduunka wax sidaa u dhaqma lama arag adduunka oo dhan wax saa u dhaqma lama arag soomaalina daaba dad tolaannu nahay deris baanu nahay dhaliyaannu nahay waxaannu ka codsanaynaa haddii dowladihii hore khaldameen haddii dowladda hadda jo- joogtaa ay dagaalba soo qaaday inay ka waantoobaan oo gartaan inay khalad tahay waddanka iyagana nooga baxaan waxay u baahan yihiin baanu u baahan nahay waxay yihiin baanu nahay waxaanu aqoonsannay dad siman inaannu nahay waxaanu aqoonsannay hadday dowlad rabaan inaannu dowlad rabno hadday horumar rabaan horumar baanu rabnaa ma hoos tegayno shacabna u noqon mayno international community-ga waxaanu ka codsanaynaa waxa laascaanood ka dhacaya inay yimaadaan inay arkaan inay qiimeeyaan inay dadka meesha jooga waxa ay rabaan ogaadaan intaasaanu ka codsanaynaa reer laascaanood waxaanu ka codsanaynaa iyo reer sool sanaag iyo cayn oo dhan in la bilaabo mudaaharaadyo xooggan oo shucuurteenna la tuso caalamka iyo soomaali iyo inta arrimaheenna danaynaysaba mudaharaadyadaasi insha allahu debadaha qurbajooggana saas leeg baanu ka codsanaynaa waxaa ka dhacaya tukaraq iyo waxa laascaanood ka dhacaya gardarrada ah wax loo dulqaadan kara maaha waxaanu codsanaynaa in haddii dagaalkii waa socdaaye waddankeenna la xoreeyo oo dadka ina sheeganaya laga kaxeeyo iyagana waxaanu ka codsanaynaa yaan dhiiggeennu qulqulino qulqulbe eh aan istaba qabanno ordoo naga taga aleyna hadduu allayahay ingiriiskii mustacmar buu ahaa wuuna xukumi jiray xornimaynu qaadanay wuu iska tegey wax uu bixin karaa ma jirto xad wax la yidhaahdaana ma jiraan soomaaliya xad ma kale leh xad beeleed baa jira beeluhu dee waa kala degan yihiin marka la eego kuwa wada deganina waaba jiraan xadbeeleedkaas baa annagu aanu ku go'onaa oo xadkaygu ku siman yahay waana la yaqaan idinkuna waad garanaysaan annana waa garanayna adduunkana waa u sheegaynaa waxaanu codsanaynaa fekerka ingiriis baa waxna siiyey waa wax lala yaabo weeye gaal iyo muslimba ummaddii waa yaabsan tahay wax lagu fekera maaha wax lagu dagaalamo oo dhiig lagu daadiya maaha waxaanu idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad naga tagtaan oo hadduu haddii aad allahiin hadduu alla yahay inaad naga tagtaan oo naga noqotaan oo sharaftayada iyo cirdigayaga iyo maalkayaga iyo dadkayaga aad nooga tagtaan waxaanu ka warhaynaa laascaanood in la xidhxidhayo dumarkii carruurtii waxgaradkii waxaan reer laascaanood mar labaad ka codsanaya inay hawshaa iyada ah ee mudaaharaadka marnaba ayan dayn ilaa aynu la soo noqonno sharaftii aynu lahaan jirnay ee qiimaha badnayd ee laynagu yiiqina taariikhiga ahayd aynu heeryadayna saaranna aynu iska qaadno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
howlgalka iminka ku taaanay ka wada deegaanadaasi sida maxaa la hilaadiya shacabka annagu puntland baanu wax la leenahay puntland baanu wax la qorannay puntland baa maamul noo ah haddii dayacyo iyo wax iska yimaadeen insha allah waa bi'i doonaan marka waddanku xoroobana shirar baa la qaban doonaa insha allahu Eh, dadkan deg- eh, sool iyo sanaag iyo cayndega ay ku tashanayaan oo ku muujinayaan soomaali meeshay kaga qoran yihiin iyo waxay yihiin iyo waxay rabaan Eh, saasaanu soomaalina u sheegaynaa caalamkana u sheegaynaa puntland baanu nahay puntland baa aanu dagaalka wada gelaynaa raalli baanu ka nahay wax laale wixii ka hor yimaadana waa la dagaalamaynaa Eh, ciidamada iyadana waa midaynaynaa waxaanuna ku baaqaynaa in puntland dagaalka lala galo oo reer puntland oo dhami galo oo sool iyo sanaag iyo cayni ay kaalinta ay lahaayeen qaataan intaasaanu ku boorinaynaa dadka iyaga wabilaahi towfiiq
horta xadka la sheegayo ee nimanka soomaalina ay ku hadlaan xadku waa labada gaataba ingiriis dalka wuu wada xukumay ee waqooyi ahaa xadkii wuu rumaatay ee saa u dhigay waa xadkaa labada gaataba taas waa sidaas waxaa kaloo intaa wehelisa dagaalka qarxa ee maata dooxa islaynaya wuxuu joogsanayaa marka labada gaataba gaadho dadkani gaadho xadkiisii gaadho inta kale uu dagaalkii uga qarxay uu marmara joogsanaya si ayla tahay haddii soomaalila ay garato xaqiiqada oo darta qaato oo dib ugu noqoto degaankeeda maamulkeedu ilaa shacbigu meelba wa wareeyaa waa walaalo kala dhex maayo maamulka somaliland inuu xadka somaliland ee ah labada gaataba xagga shiga ka baro xagga burxa ka baro yaa dagaalkuna ku joogsan karaa sida muuqata nimankaas oo somalilan ama soomaaladiidka loo yaqaan annagu shaqo kuma lihin dawladda dawladda loo wadaagno waxaa lama angu- lama angusan wadiifadan lama lihin tolla lama lihin waa kala fognahay isku dagaana ma lihin mugaya waxaa ku joogaan waa qardaro iyo iyo xumaan iyo iyo haddii ala kureeya qalad qalad qaladbaa ku joogaan waxaa noo ku booraya dhulkayga nooga baxaan haddii alla alla dhulkayga nooga baxaan oo saba qabtaa hawsa weesada kala baxaan hadday diidaan wixii waa iska horanaynaa annagu iyaga baryi mayne ilaa darsaanu iya- iyaga ugu digaynaa baryi mayno annagu waxaanu baaqaya waxa weeye nimanka soomaaliyadiidka inaanan